halkani waa washington laanta af soomaaliga ah ee v o a oo si toosa aad uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrband iyo hirarka efemiyada geeska afrika iyo weliba internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco oo bisha julayna waa sideed sannadda labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah cabdiraxmaan xuseen furre
walaal weli waxaa igu jira hami siyaasadeed oo aan leeyahay waxa dadkaaga iyo dalkaaga soomaaliya weli inaan wax ku soo kordhin karo ayaan aaminsanahay
kaasina wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee maamulka galmudug cabdi xasan cawaale qaybdiid oo sheegay in weli hami siyaasadeed uu ku jiro waraysi ayaan idinkaga haynaa qodobada kale ee saakaya caalamka ku maqli doontaanna dhegaystayaal waxaa ka mid ah wax soo saarka beeraha degmooyinka bardaale iyo qansax dheere oo hoose dhac weynuu soo wajahay balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida diblomaasiyiinta reer galbeedka ee ku sugan magaalada vienna ee dalka austriya ayaa sheegay in wadahadallada hubka nukleerka ee dalka iiraan aysan ahayn kuwa dhammaaday balse sheegay in xilliga lagu daray ergey magaciisa iyo dalka uu ka soo jeeda aan la sheegin ayaa warbaahinta u sheegay shalay oo talaado ahayd in ay adag tahay in la arko sababta iyo sida ay wadahadalladani u socon karaan haddii aan horumar la gaarin muddo afartan iyo siddeed saac gudahood wadahadalladan oo xilligooda uu ku ekaa bishii hore ee juun soddonkeedii in lagu gaaro heshiis kama dambaysa ayaa lagu daray xilli dheeraada oo ku eg maalinta jimcaha ee fooda nagu soo haysa wadahadallada u dhexeeya dalka iiraan dalalka britain shiinaha faransiiska jarmalka ruushka iyo maraykanka ayaa ah mid lagu doonayo in iiraan ay ku yarayso kobcinta macdanta yuraniyamka ee horseedi karta inay samaysato hububka nukleerka ee dhanka gulufka taasoo haddii ay sidaasi samayso iiraan loogu bedeli doono in laga khafiifiyo cunaqabataynta dhanka dhaqaalaha ee haatan saaran
dalka diintu ay liqday ee griega ayaa sheegay talaadii shalay ahayd in horumar uu ka sameeyey qorshihiisa maaliyadeed isagoo rajo ka qaba in uu helo lacag kaleeto oo dheeriya oo lagu badbaadinayo saraakiil ayaa waxa ay ka sheegtay magaalada atenes in qorshahaasi uu ku baaqayo maalgashi iyo xalinta deynta madaxa sare ee xagga maaliyadda ee sagaal iyo tobanka dal ee isticmaala lacagta euro jesel bloom ee dalkaasi holland ayaa waxa uu sheegay in uu ka filiyey griega in si rasmi ah uu deg deg ah oo ugu soo weydiisto baxnaanin cusub arbacadan maanta madaxda yurub ah ayaa caro waxa ay ka muujiyeen kadib markii ra-iisul wasaaraha griega alexis sabras uu shir ka yimid isagoon wadan qorshe cusub oo lagu xallinayo shiddada maaliyadeed ee dalkaasi oo soo jiitamaysay muddo sannad ah taas oo keentay hadda in la xiro bangiyada griega muddo toddobaad ah lagana yaabo inay taasi kalifto in griega bannaanka uu ka noqdo xayndaabka waddamada isticmaala lacagta euro aqalka cad ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne obama uu telefoon kula hadlay ra-iisul wasaaraha griega talaadii shalay ahayd iyadoo dalka maraykana uu sheegay in xalinta murankaasi uu muhiim u yahay yurub si dalka griega ay ugu ridaan waddada kobca iyo xasiloonida senatarada xisbiga jamhuuriga ayaa cara ka muujiyey dadaalkuu maraykanku ku doonayo in lagula tacaalo oo lagula dagaalamo ururka daacish kuwaasoo su-aale la xiriira dagaalkaasi weydiiyey xogayaha gaashaniga maraykanka ash carter iyo madaxa ciidamada jenaraal martin debse xilli lagu jiray dhegaysiga guddiga arrimaha ciidanka senator john mccain oo ka tirsan xisbiga guddigaas xisbiga jamhuuriga iyo guddigaasi ayaa xaalad dhalanteeda ku tilmaamay ku-celcelinta madaxweyne obama iyo betiganka in maraykanku uu dagaalkaasi ku wajihi doono istaraatiijiyad horleh marka aadan dagaalka ku guulaysanayn waad ku guuldaraysanaysaa sidaas waxaa sheegay senator john mccain isagoo intaasi ku daray in loo baahan yahay in ururka daacish laga sifeeyo deegaanada ay ka dagaalamaan xogayaha gaashaaniga ee maraykanka ayaa sheegay in ugu dambeyn laga adkaan doono ururka daacish ee ka dagaalamo dalalka iraaq iyo siiriya
subax wanaagsan iyo ramadaan kariim dhegeystayaal ayaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaan halkaad weli nagala socotaana waa washington madaxweynihii hore ee maamulka galmudug cabdi xasan cawaale qaybdiid oo waraysi gaara siiyey v o eda ayaa waxa uu sheegay in weli uu ku jiro hami dhanka siyaasadda islamarkaasina uu maamulka cusub ee galmudug uu ku wareejin doono dhammaanba dhismayaasha iyo xarunta uu maamulkiisii hore uu ka shaqayn jiray haddaba cabdiraxmaan xuseen fure oo istuudiyaha igu weheliya ayaa khadka telefoonka ee magaalada gaalkacyo kula xiriiray cabdi xasan cawaale qaybdiid waxaana uu marka hore wax ka weydiiyey xafladda sagootinta ah ee loo sameeyey
walaal xafladan hadda waxay ahayd mid bulshadu iyadu ay abaabulatay maadaama muddo ay jireen tartan ama loolan siyaasadeed oo ah hoggaanka galmudug aniguna hore aan uhayay haatana arrintaasi ay ku soo baxay malenaha abdikariin xuseen guri oo kusoo baxay hadde waxay noqonaysaa bulshadii waxay ahayd in lagu wargeliyo anigu aan ku wargeliyo sida maaragtay wax u dhaceen cidda hadda ka bacdi xilka galmudug la wareegtay inay tahay lagu wareejinahayo cabdikariin xuseen guuleed aniguna aan siinahayo talo dadka inay maamulkaas cusub ee hadda lasoo doortay inay gacan ka geystaan oo ay taageeraan arrimahaasuu ku saabsanaa marka laga tago sagootintaada ma jiraan waxyaabo maamulkaagii sameeyey oo gacantaada ku jira hanti iyo adduun noocay doontaba ha noqoto diyaar u tahay inaad ku wareejisid madaxweynaha cusub walaal anagu meeshaan horumar badan baa laga sameeyey yacni ilaa soddon afartan mashruuc ama xafiiso ama xarumo dawladeed ama isborti isbortiyo ama saldhigyo booliis ama degmo wax badan baa la sameeyey saddexdaas sano horumar oo awal hore aan jirin oo u qabsoomay dadkan de arrimahaas oo dhan ma aha wax aniga raacahaya waxay weye waxa deegaankii baa samaystay dabcan madaxdii u timaadana waxa uu laga rajaynayaa meesha wax marahayeen iyo wixii anagu aan gaari weyno oo qabyadan naga ahaa oo aan higsanayno aan gaari weynay ayaa laga doonayaa inay madaxda kale halkaa ay ka qabsadaan caasoo dhani iyagay ku wareegahayaan mudane cabdi qaybdiid marka laga tago ballanqaadka inta badan waxaa jira mas-uuliyiintu markay xafiis ka tegayaan ballanqaadyo sameeyaan waan ku wareejinaynaa waxaase yaalla haddana arrintaasi ma dhacdo adiga ka mas-uul ahaan marka ma waxaa jira wax diiwaanka kuugu jiro oo aad beri ka maalin markii aad wareejinaysid qalabahaas iyo hantidaas galmudug ay leedahay aad si rasmi u wareejin doontaa itus taabsii ah miyaad haysaa aniga waa hayaa waayo waxaan ilaahay weynaa ka sokow gacantaydaan ku sameeyey taladayday ku samaysantay umana samaysan wax moobayla maahan waxa meesha jooga waa dhul iyo dad ayaga weeye waxa la wareejinaya xarumahana haddii dabcan waa lagu shaqaynayaado dadkii loogu talagalay waa ku shaqaynaya marka laga tago maamulka guud ee galmudug wuxuu qabtay taasi waa taasoo waan garanay adiga ka cabdiqaybdiid ahaan intii aad soo haysay maamulka madaxweynaha galmudug maxaa la taaban karaa oo aad shacabka uga tegaysa ay kugu xasuusan doonaan mustaqbalka inaad gaarsiisay shacabka ku nool galmudug aniga waxaan isleeyahay horta dadka su-aashaas dadkaa la rabaa in la weydiiyo oo laakiin waxaan uga tegahayaa anigu maalintii aan imid ma lahayn galmudug magac muugiya hal xaafiis oo la fadhiisto ma lahayn hoteel baan shantinima ugu horreysay qol hotel ka mid ahaano xaafiis ma ahayd shantayada maantana dhowr iyo soddon xarumood ama ha noqoto dugsiyaal sare iyo iskuullo ha noqoto xaruntii madaxtooye ha noqoto tii baarlamaanka ha noqoto isbartiibadii iyo baaskidkii iyo meeshii kubaddii cagta ha noqoto muxuu ahaa maxkamadii xaruntii madax maxkamadda ha noqoto midii gobolkan kaalkacyooda aan joogno xaruntii gobolka ha noqoto degmadii kaalkacyood xaruntii laga maamulahayay ha noqoto mchyo meel aan shaqaynayn oo xabsiga oo hadda qabyada ha noqoto suuqa weyn oo hadda boqolaalka neef xoolaha meesha lagu qalo oo hadda haddan fow ay dhistay oo suuq weyn oo market weyn oo xoolaha lagu qalo hadda ma tiid madaxweynaha galmudug madaxweyne cusub baa la doortay muddona waad soo shaqaysay ayatiinkaaga siyaasadeed muxuu yahay miyaad siyaasadda ka fariisanaysaa oo dee oday dhaqmeed baad iska noqonaysaa taliya tusaale bixiya mise weli hami siyaasadeed baa kugu sii jira walaal weli waxaa igu jira hami siyaasadeed oo aan leeyahay waxa dadkaaga iyo dalkaaga soomaaliya weli inaan wax ku soo kordhin karo ayaan aaminsanahay haddii taas laftigeeda dhinaca kale loo gediyo inaan oday soomaaliyeed noqdo aanu markaas talo iyo odaytinimo inaan ku ekaadana hadda waa waxa loo socdo weeye iyada yani inaan labadaa arrimood laakiin marka hore aniga weli ambishonkii siyaasadeed ma go-aansan inaan maaragtay banaanka ka istaago
kaasina wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee maamulka galmuduga cabdi xasan cawaale qeybdiid oo waraysi gaari siiyey v o e-da waxaana uu u warramayey waryaheena cabdiraxmaan xuseen fure oo istuudiyaha ugu wehliya
wa tahay mar kale subax wanaagsan halkaad nagala socotaani waa laanta afka soomaaliga v o a si toosa idinka imaanaysa magaalada washington waxaana si wada jira u daadiinaya anigoo cabdiraxmaan xuseen fure iyo saaxiibka ibraahim xasan daanduray dhankaas iyo bardaale waxaa hoosu dhac weyn uu ku yimid wax soo saarka dhanka beeraha ee degmooyinka bardaale iyo qansax dheere oo hoostaga maamulka koonfur galbeed taasoo saabtay taasoo sababta lagu sheegay roobyari awgeed oo horseeday in dalagii uusan soo go-in sanadkan waxaana laga cabsi qabaa haddii xaaladdu ay sidan kusii socoto inay sababi karto macluul iyo barakac soo wajaha dadka ku nool degmooyinkaasi haddaba ibraahim xasan daanjure stuudiyaha igu weliyaha khadka taleefonka kula xiriiray gudoomiyaha degmada bardaale maxamed isaaq xuseen caracase oo weydiiyey inta ay dhibaatadaasi la eg tahay
daadirow aada baa umahadsan tahay wax soo saarka sanadkan ee degmada iyo deegaanada hoos imaado hoos ku dhac aada weyn baa ka jira hoos u dhacaas oo sababay roob la-aan hadee waad og tahay deegaankan dadka hadda goboladan dego waxaa lafdhabartooda ahaa beeraha beerihii kalley roobka lagu tacbi jiray arrintaas sidee marka u saamaysay beeraleyda gaar ahaan iyo suuqyada wallahi waad dareemi kartaa dad lafdhabartooda beeraha ay ahaayeen oo sanadkan dalagii lasuuda waxba aan kasoo bixin aad bay u saamaysay waad og tahay oo hadee nin sanadkan dhan beerihii uu maarata wax ka sugayay dalagu wax ka sugayay waxba aan kasoo bixin inay suuqyadana ay sharaac kacayaan intii wax meelaha ay wax ka baxaanna maaragtay ay ay dadka ku yaraanayaan waad dareemi kartaa oo inay keento laga shakisan yahay maaragtay in meelo kale looga sii tago ma markii ugu horreysaa oo la arko hosu dhacan xagga wax soo saarka beeraha oo beeraleydu ay dareemeen mise waa mid soo noqnoqota cara case wallaahi waa mid soo noqoto oo sanadaha ugu dambeeyeyba maaragtay aada dhibaatada dadka ay u haysay waa tookadii afaraad iyo tookadii shanad waxay tahayba kusoo noqotay wey dadka hadda maaragtay beeraleyda si dhibaatadan roob yaridaa looga baxo suumo wanaagsanaa in aad kaalmaysaan beeraleyda ama beeraleydu laftooda ay helaan qaab iskaashato oo ay biyo ku kaysan karayaan ama ceelal ay ku qodan karaan wallaahi horta iskaashatooyin baaba haddaba ka jiro oo ilaa dawladdii maxamed siyaad barre waxaa sababi waayey waad og tahay oo dalka nimankii nabaddiidka ayaa haysto oo ummaddaas dhibaataynayo oo wax ayaga aan ahayn inay noolaadaan aan rabin baaq badanna waan u dirnay oo dawladda sidii nimankan dalka looga xoreyn lahaa mise beeraleyda iyo shacabkaas loogu gurman lahaa jawaabna kamaana helin waan ku jirnaa marka in laska bedelo oo maaragtay wax soo saarka dhinaca hadda roobka wax laga sugayahay in ceelal loo sameeyo oo la bedelo wax soo saarkii hore oo deegaano lagu yaqiin marka dalagyada soo bixi waayey ama yaraaday nuucooda waa kuwe maxaa ka mid ah waa dalagyadii kasoo bixi jiray oo dadkan ay abuuranayeen masigada caddayda gellayda digirta looska iyo sisinta wey wax kasoo baxay ma laha marka waa quudkii dadka ay cunayeen haddii ay yaraadeen ama ay soo bixi waayeen sow dhibaato weyn maaha oo dadka halkaasi deganay saameynaysa guud ahaan aad iyo aad waa dhibaatada hadda aan qayladhaanta aan ka samaynayno oon ka hordhacayno weeye intayna maaragtay dhibaato inay tahayna waa dareemi karta waa quud daruurigii ay dadka ku nooleeyaan deegaanka hadda aan guddoomiyaha ka ahay iyo deegaano hoos imaadaba waa quud daruurigii oo dadka ay ku nooleeyaan weye baaq aan dirayna waxaa weeye madaxda ugu sarreysa dowladda federaalk oo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ugu wenyahay mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliyaba waxaan ugu baaqaynaa in dadka deegaanka degmada berdaala iyo degmada qasax dheero iyadana go-doon ku jirto beerahoodana saas yihiin in gurmad labadaas degmo loo soo fidiyo deg degna loo soo gaaro intuu dhibka inta kasii zaa'idin oo maaragtay barakac iyo qax uuna ka dhicin waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada bardaale maxamed isaaq xuseen caracse oo u warramiyey ibraahim xasan daanduray oo stuudiyaha igu weheliya
tan iyo markii madaxweyne barack obama talada uu la wareegay sanadkii labada kun iyo sagaalkii waxaa maraykanka ka dhacay falal tuugasho ah oo dhowr ah kuwaasi oo ay dad ku dhinteen taasi oo ku kaliftay madaxweynaha inuu marar kala duwan uu ku celceliyo in dadku ay isdejiyaan dhacdadii ugu dambeysay ayaa gobolka south carolina wiil dhallinyaro ah oo caddaan ah waxa uu ku dilay sagaal qof oo madow ahaa oo kiniisad ku sugnaa wariyaha v o a victoria maci ayaa warbixintan oo ah qaybtii labaad ee barnaamijyo taxanaha ah oo ku saabsan dilkii charleston ku eegaysa sababaha ay dadka u dooda xuquuqda madaniga ah ay u doonayaan in magaca loo adeegsanayo dadka ficiladaasi geystay
toddobaadkii dadka jarleston ay aasteen dadkii ka dhintay kadib markii lagu xasuuqay kiniisadda ayaa ereyga argagixiso uu noqday mid marar badan laga hadlo madaxweyne barack obama ayaa yidhi
ujeeddadaa ayaa waxay ahayd in lagu argagixiyo laguna cabiriyo dadka qalalaaso soo jireyna oo salka ku haya jinsiga oo maraykanka ka jira oo ay geystaan kooxaha jira sida k k k oo ah mid si firfircoon dalka uga jira oo lala xiriirinayo weeraro kale mark morel oo ka mida dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga ayaa sheegay in kelimadda argagixiso ay ku habboon tahay in loogu yeero falkii ka dhacay magaalada charleston mark morel waa madaxa hay-adda national urban league When I think of terrorism, I think of violence in furtherance of a political ideology. Violence in, in furtherance.
Marka aan ka fikiro argagixisanimo, waxaan u malaynayaa inay tahay gacanka hadal ku arooraya caqiido siyaasadeed oo qoto dheer. Dadka dhibanayaashuna ay yihiin kuwo liita oo cabsi qaba.
Stewart Waston ayaa halka ay wax ka dhaceen ku sugnayd
kani waa fal argagixisanimo oo ku dhacay qarankeenna oo uu geystay qof ka tirsan qarankeenna muddo labaatan sano gudahood ee intii u dhexaysay weerarkii dhanka bamka ahaa ee lagu qaaday dhismihii federaalka ee magaalada oklahoma ee u geystay timothy macvey oo ah maraykan xag jira iyo toogashadii magaalada jarleston iyo sidoo kale weeraro gudaha ayaa dagaalka argagixisada ee maraykanku xoogga saaray halista iyo hanjabaadaha dibadda ilaa iyo sannadii labadii kun iyo kowdii ayaa weerarada kooxaha garabka midig ay geysteen ay ku jiraan dadka aaminsan sarraynta dadkaad ayaa dilay afartan iyo siddeed qof oo ku dhowaad ku laba jibaarma tirada ay dileen dadka jihaadiyiinta ah sida laga soo xigtay xog ay ururisay hay-adda new america foundation michael jerman waa khabiir ku takhasusay arrimaha argagixisada gudaha oo ka tirsan xarunta bernand center for justice terrorism is always a politically loaded word it's very important that that there's consistency argaxisanimadu waa mid aysan inta badan ka marayn siyaasaddu waxaana muhiim ah in la ogaado inay jiraan caqiidooyin kala duwan oo aan isbedelin waayo waxay u ekaanaysaa mid uu jiro fuquuq taasoo gacanka hadalka ku yimaada dadka laga tirada badan yahana loola macaamilo mid ka daran tan iyaga loo geysto saraakiisha federaalka ayaa baaraya haddii toogashadii ka dhacday charleston ay tahay mid sharciyan lagu tilmaami karo argagixisnimo laakiin adeegsiga kelimadan ayaa macnaheedu noqon doonin in xukun adag uu mutaysto danal rof haddii daniel rolf oo koob iyo labaatan jir ah lagu helo dembiga lagu soo ogay uu ku mutaysan doono xukun dil ah sidoo kale madaxweynaha ururka xuquuqda madaniga ee ugu fac weyn ee maraykanka ee magaciisa loo soo gaabiyo n a a c b ayaa sheegay in maadaamaoo falka toogashadu ahaa fal argagixiso ayaa haddana ninkii weerarkaasi geystay uu ku fashilmay inuu cabsi geliyo mujtamaca madow iyo dalka cornel brooks waa madaxweynaha ururkaasi
haddii ujeeddadiisu ay ahayd nuucay doontaba ha noqotee inuu bilaabo dagaal ku salaysan midabka waa mid uu arrinkaasi ku guuldaraystay wuxuuna bilaabay inuu dib u soo cusboonaysiiyo dagaalkii midabka taasi oo uu ku dhaqaaqay taasina waxay ahayd warbixintii wariyaha v o a victoria macio oo ahayd qaybtii labaad ee taxano ku saabsan dilkii jarleston waxaana soo jeedinayay anigoo daandureya iyo saaxiibkay cabdiraxmaan furro stuudiyaha ila fadhiya halkaad nagala socotaan waa washington
waa tahay mar kale subax wanaagsan meel kastood naga dhegaysanaysaan wararka ka imaanaya dalka siiriyana waxay sheegayaan in afar qof oo ka mida dagaalyahanada ururka xisbullah la dilay kadib markii uu dagaal dhex maray ciidamada dowladda oo taageero ka helaya ururkaasi xisbullah iyo kooxo mucaaradka ah wariyaha v o a dalka masar xuseen saxnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada qaahiro wararka ayaa sheegaya in dagaalyahanada xisbullah iyo ciidamada daacadda u ah bashaar al asad inay dhinteen ka gadaal markii dagaal qaraar uu ka dhacay magaalada zabadani ee duleedka magaalada caasimada ah ee dimashika warbaahinta syriya ayaa sheegaya in weli dagaal ba-an u dhexeeyo mucaaradka iyo ciidamada dowladda inay ka socdaan deegaanadaasi afhayeen u hadlay dagaalyahanada mucaaradka ayaa sheegaya in weerar kale ay ku qaadeen tuulooyin ku yaala galbeedka magaalada dimashika kaasoo ka dhashay khasaare baan oo soo gaaray labada dhinac hogaamiyaha jabhadu nusra oo ku sugan magaalada qalamuuna ee dalkaasi ayaa sheegay in askar badan ay ka dileen ciidamada dowladda iyo xisbullah dagaalada ka dhacay magaalada zabadani iyo tuulooyin kale oo ku yaala galbeedka magaalada dimashika dadka u dhaqdhaqaaqa hay-adaha xuquuqul insaanka dalka syriya ayaa xaqiijiyey in saddex iyo toban ka mid ah ciidamada bashaar al asad iyo ururka xisbullah inay geeriyoodeen kadib markii mucaaradka weerar ay ku qaadeen dhul ku xeeran magaalada zabadani arrimahan ayaa imaanaya xilli diyaaradaha dagaalka ee dowladda syriya maalintii shalay duqaymo ay ka fuliyeen magaalada zabadani kuwaasoo sababay geerida tobaneeyo qof iyo tiro kale oo dhaawaca sidoo kale dagaalo iyo iska horimaadyo u dhexeeya maleeshiyada mucaaradka iyo ciidamada dowladda syriya ayaa maalintii shalay kasoo cusboonaaday koonfurta dalkaasi gaar ahaan dhulka ku xeeran magaalada darac xuseen saxnuuni ee v o a qaahira
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla markaa aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa hagaaga ramadaan ilkariim dhegeystayaal mar kale halkaad nagala socotaan waa washington waxaan kusii dhowaanaynaa wakhtigii aan ka bixilayn hawadaase yeeshee waxaan ka codsanayaa saaxiibkay fure qodobadii wararka ugu darkarona iyadoo weliba ay noo soo socoto qasiido ku saabsan ramadaanka fure mahadsanid dandurey diblomaasiyiinta reer galbeedka ee ku sugan magaalada vienna ee dalka australia waxay sheegayaan in wadahadalada hubka nuclearka ee dalka iiraan uu yahay mid aan weli dhammaan balse ay dhici karto in xilliga lagu daro ergey magaciisii dalka uu ka soo jeedo oo aan la sheeginaya warbaahinta u sheegay in ay adag tahay in la arko sababta iyo sida wadahadaladani ay usii socon karaan haddii horumar aan lagu gaarin muddo afartan iyo siddeed saacadooda dhanka dalkaasi bakistan saraakiisha bakistan ayaa caddeeyey in wafdi heer sare ah oo ka socda dalka afghanistan ay wadaan wadaxaajood nabadeed shalay taasoo ay ku lug leeyihiin markaasi ku leeyihiin magaalada istanbul oo hogaamiyaasha fallaagada daalibaana ay ku sugan yihiin aqalka madaxtooyada ee afghanistan oo twitterka ku qoray ayaa wafdiga ka socda golaha nabadda ee afghanistan ay u ambabaxeen dalka bakistan si ay wadaxaajood u sameeyaan iyaga iyo daalibaaniyiinta kulankaasoo ka dhacaya magaalada islaamabad ee dalka bakistan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay haatanna sidii aan mar rooba idin ballanqaaday kusoo dhowaada heesta ramadaan waxaa ku luqaynaysa iba maxamed iba nuur
qasiidadaasi nabi ammaanka ayaa ugu dambeysay idaacaddii subaxnimo oo si wadajir u daadiinayeen ibraahim xasan daanduroy anigoo ah cabdiraxmaan xuseen furre intaynu tobanka galabnimo xilliga afrika kulmi doonno nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.